barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ku dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso bisha februari waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid a dhallinyarada bartay cilmiga injineeriyada raadiyo waan dhegaysan jirnay waan arki jirnay isagoo halaabay oo kale qalabkiisa haddaan arko waxaan waxaa iga dhaadhacsana soomaaliya horta in lagu sameeyo iska daaya waxaan ku fakeri jiray siduu qof bani aadam waxaan u sameeyey laakiin alxamdulilah dadaal dheer oo kuliyadeena ay nagu bixisay waan ku guulaysanay inaan sameyno f m shaqaynayo weliba la dhagaysanayo
sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka sayniska iyo tiknolojiyadda oo aan kaga hadlayno qodobo ay ka mid yihiin daraasad cusub oo laga sameeyey jimicsiga iyo dhimista miisaanka daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in jimicsiga oo keliya aanu ku filnayn in qofku miisaanka iska rido sidoo kale waxaan meesha ka badhnayn dhinacii suugaanta
codkaas hodan cabdiraxmaanna goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
senator ted cruz ayaa codayntii doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee gobolka iowa kaga adkaaday ninka hodanka ee donald trump halka hillary clintonna ay codod aada u yar ka horreyso berni sanders xis dhinaca xisbiga dimuqraadiga cruz oo ah sharci dejiye muxaafid oo laga soo doortay gobolka texas ayaa helay siddeed iyo labaatan boqolkiiba cododkii dadka taasi oo saddex dhibic shan ka badan cododka uu helay donald trump oo weli ah ninka ku horreeya cododka ra'yi ururinta dadka maraykanka laga ururiyey senatarka gobolka florida marco rubio ayaa kaalinta saddexaad galay isagoo helay saddex iyo labaatan boqolkiiba cododkii dadka dhinaca xisbiga dimuqraadiga clinton ayaa heshay sagaal iyo afartan dhibic sagaal boqolkiiba halka berni sandersna uu helay sagaal iyo afartan dhibic shan boqolkiiba inkastoo clinton ay wax aada u yar ka horeyso sanders haddana weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guusheeda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay maanta in dadaalada caalamiga ah ee lagu jebinayay kooxda isis ay u socdaan dhinaca habboon laakiin wuxuu soo jeediyey in ay muhiim tahay in la taageero dejinta xaaladda siyaasadeed ee libiya iyo ciraaq kerry ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka shir ka dhacayay roma halkaas oo ay ku sugnaayeen wasiirada ilaa labaatan daloo isugu yimi in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah kooxda isis
duhurnimo wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciilow inta badan barnaamijka dhalinyarada wuxuu dhiirigeliyaa horumarka dhallinyarada iyo horumarka ay sameeyaan aad iyo aad maalmo soo lasoo dhaafayna waxaanu tabinay dhalinyaro dhinaca farsamada guula ka gaadhay magaalada laascaanood magaalada gaalkacyo meelo kala duwan oo deegaanada soomaalidu degto ka mid ah tusaa yaa waa sidaad sheegtay maantana waxaanu haynaa dadka dhalinyaro kale oo farsamooyin cajiiboo lala yaabay soo bandhigay marka waa dhinace maxamedow waa dhinaca engineerinka haye maanta waxaa leeyahayba radio hadlaya haye sida dee kan f m kan v o ada haye
mid la mida inkastoo dee micnaa dhinaca meesha uu gaadhaya aynan la mid ahayn aad iyo aad marka waa bal dhallinyaradaas iyo say wax u barteen iyo halkay ka qalin jebiyeen waa jaamacadda soomaaliya oo ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaan kuliyadda injineerinka iyo computer scienska waan garta ayaa waxay sameeyeen radio f m a oo laga hirgeliyey gudaha jaamacadda soomaaliya ardadan waxaa la yidhi waxaa qalabka looga keenay dalka china ay ku sameeyeen radiogan waxaana ku soo bandhigeen munaasabad lagu qabtay jaamacadda taasi oo soo jiidatay dadkii ka qaybgelayay marka hadda wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaas waxaana ka mid ahaa maryan ibraahim cali cabdulaahi axmed xaashi iyo khaalid axmed cali waxaana hadalka uu horsiiyey waryaheenu maryan bismillaah marka hore barnaamijkan markii la iisoo bandhigaya wuxuu ila ahaa mid aada u culus Een, for example haddaan arko raadiyo waan dhegeysan jirnay waan arki jirnay isagoo halaabay oo kale qalabkiisa haddaan arko waxaan waxaa iga dhaadhacsanaa inuu yahay wax aan la sameyn karin amaba soomaaliya hortor in lagu sameeyo iska daaya waxaan ku fakeri jiray siduu qof bani aadam waxaan u sameeyey amaba ay u fududahay marka la ii sheegay macquul ilamaysa noqonin laakiin alxamdulilah dadaal dheer oo kuliyadeen ay nagu bixisay oo iyo injineerkeena maxamed khaliif xaashi ilaaha ka abaalmaryo uu nagu bixiyey iyo dadaal anaga dhankeena ka imaaday waan ku guuleysanay inaan sameyno f m shaqeynayo weliba la dhegeysanayo misna lagu soo bandhigay jaamacadeena Ee, cabdulaahi in la sameeyo f m dadka soomaalidu uma bara waana sababta inta badan dibadaha looga dooni jiray marka inaad f m samaysaana aa suuro gashay sidee baydi kugu dhalatay ee, aragtidan maadaama aad aheedeen tiimka ugu horreeya soo saara f m aniga weligay iguma dhalan inaa raadiyo sameeyo waxaa iisi- waxaa ii suurtageliyey jaamacadda soomaaliya gaar ahaan kuliyadda college of engineering and computer science waan uga mahadcelinaa intaan nolosheydii wax soo baranayay ama aan kusoo jira no- nolosha waxbarasho niyadeyda ma iga jirin inaan waxba- inaan raadiyo sameyn karo Ee, mar kasta waxaa isdhihi jira raadiyo ama wixii lamid markaa same- la sameynayo kambani ayaa suurtageliyey markastana hoosta waxaa u qornaan jiray made in shiina made in dubai marka waxaa isdhihi jiray kambani inuu sameynaa Ee, dadaal badan sameynay waa ugu guuleysan made in unizo ah, gaar ahaan unizo
haye maxaad ku dari lahayd isla su-aashaas baan rabaa inaan بسم الله الرحمن الرحيم آه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى آه، waxaan ku darsanayaa barnaamijkan aan soo saarnay ee ah ee, inaan sameynay f m shaqeynaya oo runtii waa barnaamij dhiirigelin ah oo ummadda soomaaliyeed ay aaminaysa in qof walba uu yahay ee, qof wax samaysan kara Ee, markii liisoo bandhigaya la yidhi waxaad sameynaysaan waxaad howlgalaysaan inaad sameysaan ee, f m shaqeynaya runtii waxay la noqotay wax qariiba Ee, laakiin kadib waxbarasho iyo akhris badan oo u galnay iyo dadaal badan oo sameynay waxaa dhacday inaan ka shaqaysiinay f m-ki oo lasoo bandhigay een, ayna ku qanceen cid walba oo aragtay iyo shaqayntiisa marka waxaan leeyahay waa horumar la gaaray runtii ee, wax la sameyn karana waa ummadda wax way qabsan kartaa Ee, insha allah waxaan rajeynaynaa sanadada soo socda inaan intaa iyo waxyaabo ka badan baan soo saari doono aan insha allah aan hore ugu sii socon doono
Ee, khaalid waxaan rabaa inaan kugu laabto adiga ee, ee, seed u samayseen bal f m kibaa sawiran ba halkan yaal qaabkaad u samayseen bal noo sharax
Een, horta waxaa marka hore lagu keenayaa ee, qalabkii oo kala daadsan oo midba meel yaalla Ee, qalabkan horta aan isticmaalayna waxaa laga keenay dalka jaynaha Ee, waxaana uu ahaa ee, waxaana keenay injineerkii markaas naga caawinayay oo isaga laftirkiisa ka yimid dalka jaynaha injineer ee, maxamed khaliif xaashi kheyr allah ka siiyo Ee, waxa uu noo keenay qalabkii ee, boodhkii oo oo maran ee, iyo qalabkiisi lagu rakibi lahaa Ee, qalab badan baa marka meesha yaallo waxaana ka mid ahaa ee, diodiski oo kale resistoriski capacitoriski oo kudigood raadiyahaas lagu rakibayo mid walba waxa uu leeyahay position cayiman oo raadiyaha la gelinayo Ee, waxa uu leeyahay ee, ee, een, cabir gaar ah oo multimeter ee, lagu cabirayo mid walba inta ee, waad uu yahay kadib cabirkiisaas iyo positionkiisa la isku fiirinaya kadib waa la gelinayaa me- booska uu lahaa Ee, marka kadib markaan qalabkii saas ugu wada rakibnay oo raadihii aan ku rakibnay ee, waa uu noo shidmay maasha allah waana arrin aan aada ugu farxnay ayay ahayd Ee, waxaana uu lahaa barnaamijka ee, phase one phase two iyo phase three ee, ee, ee, waqtiyo kala duwan uu soo maray
maryam inaad eh, dee wax furfurtood injineer noqotaa ma sahlanayn marka markii laga hor keenay qaabkaad uga shaqaysiiso efamkan hawada usoo galay sidee buu ahaa
walaahi waa runta qaabkaas ma sahlaneen laakiin injineerka naga saaciidayay iyo waraaqihii iyo wixii oo dhan naloo soo bandhigay Een, injineerka mar walba wuxuuna tusayay example hal mid inta sameeyo horteena ku sameeyo ayuu anagana naga sugayay in inuu sidiisii kale aan sameyno waa isku daynay isku day badan kadib wixii dhan een, resistoriski capacitoriski kulli intaan isku wada xirnay boodhkii aan shishiilnay agabkii la isku xirxiray boodhkii aan shishiilnay kadib ayaan wixii ku guuleysanay alxamdulilah
taasi waxay ahayd maryan ibraahim cali waxaa sidoo kale doodaas gaaban kula jiray cabdulaahi axmed xaashi iyo khaalid axmed cali waxaana wareysanayay wariyahayna magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed waxaa dhegeystayaal naga xusinaa in qeyb labaad oo ka mid a barnaamijkaas aad idaacadahayga soo socota eh, soo socdaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale eh, dhiirigelinaynaa dhammaan dhallinyarada dhegeysanaysa haddii ay hayaan waxyaabo ay horumar ka sameeyeen in ay nala soo xiriiraan iyagoo noogu soo diraya barnaamijka dhallinyarada ciwaan uga soo dhigaya ciwaanka ay kusoo dirayaan uu yahay somali at v o a news dot com
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda waxaana aalaaba in nala socodsiiya maanta oo kale xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in jimicsiga oo keliya aanu ku filnayn in qofku miisaanka iska rido daraasaddan ayaa waxaa soo diyaariyey herman bonzer oo ka tirsan kulliyadda hunter college ee new york khabiirkan ayaa waxaa isaga iyo khubaro kale ay daraasad qoto dheer ku sameeyeen qowmiyadda hadza ee ku nool dalka tanzaniya ee bariga afrika bonzer iyo kooxdiisa ayaa ogaaday in qowmiyaddaasi oo ah dad aad u firfircoon kuna shaqaysta ugaarsiga duurjoogta taasoo keenta in ay socod dheer iyo orod badan sameeyaan laakiin taasi uma suurtogelin sida daraasaddani ay sheegayso in miisaankoodu hoos u dhaco dhanka kale khubarada daraasadani samaysay ayaa cilmi baadhis ku sameeyey dad aan socod badnayn oo ku nool wadamada reer galbeedka ee noloshu ay casriga tahay kooxdan ayaa baadhitaan ku sameeyey saddex boqol oo qof oo isugu jira maraykan iyo reer yurub kuwaasi oo isugu jiray dad dhaqdhaqaaq badan iyo kuwo dhexdhexaad ah iyo dad fadhi badan oo aan jimicsi badan samaynin waxaanay ogaadeen in jimicsiga qofku sameeya aanu wax badan hoos u dhigin kaloriga qofku uu gubayo waxaana daraasadani ay sheegaysaa in jidhku uu la qabsado hadba jimicsiga uu qofku sameeyo taasi oo keenaysa inaanu culayska uu gubi jiray ama xaydhii uu ridi jiray ka badan aanu ridin khabiirka daraasadani diyaariyey ayaa sheegaya in jimicsigu uu muhiim u yahay caafimaadka wadnaha iyo sanbabada iyo maskaxda islamarkaana uu qofka ka caawiyo in uu la dagaalamo cimri deg deg ah laakiin waxaa intaasi raaciyay khabiirkan in jimicsiga a- aanu ahayn mid baruurta keligii ridi kara haddii aan tallaabooyin kale la raacin qodobka kale ee xubinta sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan aan ku eegayno ayaa ah magaalada mumbai ee dalka hindiya iyo shirkadda caanka ah ee google oo si wada jira u bilaabay in tareenada magaaladaasi lagu xidho internetka nooca aan xadhkaha u baahnayn ee wifi-ga loo yaqaano kumanaan kun oo qof oo isugu jiray arday iyo dadka caadiga ah ee tareenada raaca iyo dadka adeegsada gaadiidka dadweynaha ayaa si lacag la'aana jimcihii ina dhaafay uga faa'iidaystay internetka wifi-ga ah ee lagu xidhay xarunta dhexe ee laga raaco tareenada magaalada mumbai waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay afar boqol oo goobood oo tareenada magaaladaasi laga raaco oo lagu wado in lagu xidho wifi-ga dalka indiya ayaa waxaa ku nool ku dhowaad hal bilyan iyo badh iyada oo bil walba internetka ay soo gashadaan lix milyan oo qof shirkadaha internetka ee google facebook iyo weliba microsoft ayaa loolan adag ugu jira sidii ay suuqyada dalkaasi saami weyn uga heli lahaayeen in ka badan saddex milyan oo qof ayaa maalin walba raaca tareenka dalkaasi hindiya waxaana google ay sheegtay in adeegan lacag la'aanta ah uu dad badan ku soo xidhi doono caalamka internetka iyo ganacsiga casriga ee ku xidhan internetka ee lagu kala macaasho intaasina dhegaystayaal waxaa noogu idil xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya xubintaas dee wuxuu yidhi lix milyan oo qof ayaa bishii soo gashata waxaan waanba yaabay tirada intaa leeg markaa laba bilood saddex bilood populationka soomaaliya Calculator.
ayuu dhaa- saddex bilood tiro soomaaliya ka badan baaba soo gashanaysa waad calculator baan qaato ta kale waxaan aad ula sii yaabay maxamedow adiguna waxaan filay dad ku mashquulsan baa tahay in miisaanka waa baa garta la yidhi socodka badan Ha, wax badan ma ridee waa in waxyaaba badan lagu daraa waa run waan waan soo lugeeyey iyo maantaan soo ciyaaray iyo sheekadaasi maaha ha marka een, waxa qaybkaasaan filayo iyana nooca cuntadaad cunaysid iyo habkaad u maamushid iyo waxyaabaha waa run waxaa la yidhi eh, inagu dee markaynu dhulkii joognay eh, buuridu waxay ahayd calaamad hoodantanimo ee ruuxu ladan yahay Hey, halkan laakiin waa calaamad qofku inuu sabool yahay mid ka mid a sooraan iyo jawaan riwaayadaha matelaan Ha, baa ni- midka midkood baa wuxuu odhanayaa uu yara wuxuu matelaya inuu yara naxsan yahay sax dabeedna hadha waa laodhanaya maxaad saga ridi weyday baruurta haye markaasuu ku leeyay waar niyahow intan ciyaalkan ba ugu shaqeeyaayo ha, meelahaasan amaaha uga qaadaa ha.
saad ugu shaqeysaa bal markaasuu meelahaasan amaaha uga qaadaa markaan intaan macoos yar iyo soo xidhaan imaadaa meherada marka salanaya marka la arko intaa caloosha yar intaa la arko xaaji unbaa laodhanaya waa xaajiga amaahiya buu yidhi waa si garta wanaagsan ba wax lee amaahiyaaye Aha.
waan gartay maxay noo xiga haatanna haatan eh, dhinacii kaalimaha sugaantiinu gelaynaa eh, waa hees ay qaado fanaanada hodan cabdiraxmaan waxaa la yidhahdaa siyar siyar micnaheedu waa marka luqadda ceel xaafadda lagu hadlayo kubadulka dhig haye haye qawo jaarinta
Yeah. شورتك يمكن وحشاي جدا انا كواني شرح لحي الشعور جيران وش على باقي يا سير سير سير سير وش شوتي كرتين شدها بيننا والله زي شكاية وحيا اليوم اسكنارة يشدها iska naaray shaydaan siyar siyar haye heesta aamin cabdilaahi hooyadeed ba hodan qaadi jirtay saan filiyo ha ilan waa waa waa dhaxal eh, dhaxal fanaawe waa dhaxal fanaan xaggaasay markaa heestu ka timi markaa Waa iminka gartay, laakiin waa dadka gartay.
dhalinyarada dambe oo dhami codkii Ha, hodan waa- bay ku maqlaan hodan anuu dee cabdiraxmaan anuu waxaan ahay old school haye marka amine cabdilaahi iyo dee ee, odaygeeda cabdiraxmaan dheere iyo raggii hore dee maxamed axmed iyo haye raggaasa lahayay laakiin oo sidan ugu sii heestan ay socda.
dhaaftay haye ayaan garan lahay xaggaa dhinacun bay kaasoo dhaaftay maxay noo xiga maxamed maxmed ee, xuseen aan idhaahda maanta waan magacaygii iyo magacii xuseen barre oo barnaamijka sii daayey iyo ayaan ismaaciilo kugu yeedhayaa Ee, waxaa inoo xigaya iminka waa is- waa xubintii ciyaaraha oo inoo hayo walaalkeen jamaal axmed cusmaan inta badan wuxuu kaga hadlaa kuwii ugu dambeeyey yurub mararka qaarkoodna ee soomaalida horumar ka samaysay marka bal jamaal maanta waxaan u daynayaa tu- ku isagoo qaybtu isagoo inoo dooro
haddii aynu ku horreyno horyaalka dalka ingiriiska waxaa laga dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi iyadoo kooxuhu ay isku arki doonaan maanta arsenal ayaa gegadeeda emirates stadium waxa ay ku martgelin doontaa naadiga southampton naadiga liverpool ayaa u socdaali doontaa naadiga leicester city norwich city iyo tottenham hosper ayaa wada ciyaari doonaa halka sunderland ay martigelin doontaa naadiga manchester city aston villa ayaa la ciyaari doontaa naadiga westham crystal palace iyo kooxda bernmouth ayaa ballansan gegada old trafford waxaa ka dhici doona kulan xiiso badan oo ay yeelan doonaan kooxaha manchester united iyo stark city halka west bromwich albion ay la ciyaari doonto naadiga swan city beri waxaa la dheeli doonaa sidoo kale kulamo everton ayaa gegadeeda kula ciyaari doonta naadiga newcastle united halka chelsea iyo watfordna ay wada ballansan yihiin horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga leicester city oo iyadu la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta liverpool islamarkaasina saddex iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay toddobiyo afartan dhibcood manchester city oo kulamo intaa leeg ay ciyaartay waxay leedahay afar iyo afartan dhibcood arsenal waxay iska leedahay afar iyo afartan dhibcood sidoo kale tottenham hosper ayaa iska leh labaiyo afartan dhibcood manchester united oo kaalinta shanaad ku jirta ayaa iska leh toddobiyo soddon dhibcood halka west ham united ay iska leedahay lix iyo soddon dhibcood liverpool oo toddobaad ku jirta ayaa iska leh afar iyo soddon dhibcood hoose waxaa ku jira newcastle united oo kow iyo labaatan iska leh sunderland oo sagaal iyo toban iska leh iyo aston villa oo saddex iyo toban iska leh kooxahan haddii aysan ka bixin heerka kala hooseynta kooxaha ay saddexda ugu hooseysa iyagoo ay yihiin waxaa suuragal ah in sanadka soo socda ay ka ciyaaraan heerka labaad ee divishanka ee dalka ingiriiska sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga hal kulan ayaa dhici doona maanta iyadoo saswala ay la ciyaari doonto naadiga es roma waxaana tababarayaasha eusebio di veranjesco iyo luciano spalletti oo kala hogaamiya labada kooxood ee saswalo iyo roma ay doonayaan in midba midka kale guul uu ka gaaro maalinta brita ayaa kulamo xiiso badan se dhici doona horyaalkaas oo naadiga napoli ay hogaamiso ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ss lazio kulan ka dhici doona gegada olombico stadium ee magaalada rome ee dalka talyaaniga naadiga fersonin ayaa la dheeli doonta naadiga bolonya emboli ayaa martigelin doonta naadiga udinese fiorentina ayaa la ciyaari doonta naadiga carbi atlana ayaa u socdaali doonta hellas verona naadiga inter milan oo guul raadinaysa muddooyinkii ugu dambeeyeyna xaaladu ay ku xumeyd ayaa la ciyaari doonta ogagada giuseppe mese ku martigelin doonta naadiga kievo verona halka juventus oo horyaalka hami ka qabta mar kale inay ku guulaysato sanadkan ay la ciyaari doonto naadiga genoa oo ay martigelin doonto lazio iyo napoli ayaa sidaan hore idinku sheegay wada ciyaari doona balermo ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga ac milan halka turino ay u socdaali doonta naadiga zambadoria horyaalkaas naadiga kubadda cagta ee napoli oo labaiyo labaatan kulan ay ciyaartay waxa ay ku hogaaminaysaa konton dhibcood halka juventus oo iyaduna kulamo intaa la eg ay ciyaartay ay iska leedahay afartan iyo sideed dhibcood waxay laba dhibco ay ka hooseysa naadiga kubadda cagta napoli fiorentina ayaa labaiyo labaatan kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay labaiyo afartan dhibcood inter oo kaalinta afraad ku jirtana waxay leedahay ko iyo afartan dhibcood roma ayaa soddon iyo sideed dhibc iskale ac milan waxay leedahay lix iyo soddon dhibcood qaybta kale hooseynta waxaa ku jira kooxda kubadda cagta carbi oo sagaal iyo toban dhibic iska leh rosenin oo iska leh lix iyo toban dhibcood hellas verona ayaa kow iyo toban dhibc iska leh dalka spain horyaalka lama ciyaari doono maanta iyo berito waxaa la ciyaari doonaa se kulamo ka tirsan coba delray semifinalihiisa kulanka xiisaha badan ee britole gegada camnu ka dhici doona waxa uu yahay kooxda barcelona ayaa la ciyaari doonta naadiga valencia semifinalaha lugta koowaad ee coba delray iyadoo lugta labaad oo ka dhici doona gegada mistal stadium ay wada dheeli doonaan mar kale valencia iyo barcelona tobanka bishan aynu ku guda jirno february sidoo kale maalinta khamiista waxaa la ciyaari doonaa lugta koowaad ee coba delray semifinalihiisa oo kooxaha sevilla iyo celta vigo ayaa wada dheeli doonaa halka kow iyo tobanka bishan aynu ku guda jirnona ay mar kale lugta labaad celta vigo iyo sevilla ay wada dheeli doonaan dhegaystayaal xubintii cayaaraha maanta halkaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteeno barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya washington dhegeystayaal waxaa naga xasuusin hadda aad jeceshiin barnaamijkan inaad ka qayb gashaan fadlan fariimihiina noogu soo hagaajiya somaali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta sidoo kalena haddii aad haysid wax fikrad ah ama eh, tusaale ah lambarkaaga soo raacay annaga ayaa dib kuula soo xidhiiri doona maxamed cabdi sandheere oo barbarkayga bidix fadhiya maxamed gabagabada idaacadden kusii dhowna waarun ismaaciilow goor eh, dhoweedna waxaad sheegaysa inaad tidhi anigu sebentiyadii iyo wixii ka horreeyin baa la weydiiya eh, maan odhan old school maan old schoolku wuxuu yeelan karaa eh, sannada mar xiga haddaad heestii ay aamine cabdulaahi nineteen eighty six wixii ka horreeyey lix iyo siddeetanka wixii ka horreeyey aad tidhi anu kii ka horreeyaana Ah, oo aad eh, maxamed axmed kulcina ka soo bilowday waa run waa horta toddobaatan iyo siddeetanadii wixii ka horreeye ha bal miduu noo soo qabo may horta kolley eh, da-du waa sooladu isku qadariyaan oo waxay dhahaan ninka odaygaa meel fadhiisiya odayada waa artay si gaara loo haye eh, loo- loo- loola macaamilaayo loo loo kolkooliyaa haye marka haddii aan odaygii eh, idaacaddan gala- Haye.
duhurnimo maanta aan ku jirna aan noqday aad baan u soo dhaweynayaa marka taasi waxay igu riixaysaa haye inaan dee hees heesii hore old schoolka ahaa haye inkastoo fanaanka aad adiga caasha ku sheegteen inuu yahay fanaanka jiil walba haye M- laakiin dee anu taan sugayo waxa weye bal bal horta heesta ii sheeg heestu waa hees leedaha xayaat haye imsadi baa la qaadaa is leedahay Eh, aad uma garanayo haye xilliban kugu horreysa dhegeysti
Eh, taana ma garanayo laakiin waxaan waxaan garanayaa un inaan soomaaliyana ku maqlay waan gartay maraykankana ku maqlay waan gartay xasan aadan samatar iyo heesta xayaad ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa
doorsadaiyo shiiban ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey doorsadaiyo shiiban ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhoweeyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhoweeyey xayaadi ha dhibaadsada adiga igu dhariye ee xayaadi ha dhibaadsada adiga igu dhariye dabankaaga xadalayey adeehiyo labin jalayey sunnayaasha dhinayadayey geesaha udhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka timaqaaga dhiiri ifashada dabaylu haddadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaad tahay guri dhuhu hawdiyo dhameelka hawdiyo dhaameelka hawdiyo haddaad tahay hunguri dhubuq xasan aadan samatar heestaas xayaad waxay gebagabo u tahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta maxamed cabdisandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socotiinayay tan intayn idaacadda afarta galabna uu ku kulmaano waxaan idinkala- idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
dhameelka hawdiyo haddaad tahay guri dhuhu hawdi dhameelka hawdiyo haddaad tahay guri dhuhu kuunta aangumarila aangumarila aangumarila gumarila dhuunta gumarila abarnaba tashiira dhulkoo dhamac ku yoorura dhibicdii u hoortay dhoobada ka maydha abarnaba tashiira dhulkoo dhamac ku yoorura u hoortay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.